shacabka magaalada muqdisho ayaa si weyn u eedeeyey gudoomiyaha gobolka banaadir maxamed amiir inuu yahay shakhsi aan waxqabad lahayn islamarkaana uu si gaar ah ugu mashquulsan yahay muuqaalada baraha bulshada dadka reer muqdisho ayaa si weyn uga hadlay xaalada gobolka banaadir dhanka kale waxay tilmaameen in markii la joogo xafiiska shaqada ee gudoomiyaha aysan muuqanin wax la taaban karo gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa xafiiska shaqada ku sugan muddo boqol maalmood ah hase yeeshee dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa soo bandhigay isbedelka ka maqan magaalada waxay ku eedeeyeen gudoomiyaha inuu si joogta ah ugu howlan yahay baraha bulshada gaar ahaan kaamerooyinka iyo muuqaalada uu soo geliyo halkii uu ka fulin lahaa howlihiisa qaar ka mid ah shacabka ku nool muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay ayaa ku tilmaamay gudoomiyaha inuu yahay shakhsi ku mashquulsan kaamerooyinka iyo soobandhigada muuqaalada shakhsiyadiisa ee baraha bulshada waxay sheegeen in shaqada iyo howlaha maamulkiisa uusan ka warqabin waxqabad laakiin had toos oo life oo ahayn ma jiraan idinka may soo dooran haddaa soo dooratin ila xisaabtami kartiin iyo gudoomiyaha waxaan leeyahay hadallada xoogaa iska xarkeyn inuu tigtoo kaliya taasaan ku caddaynaysa gudoomiyahan dhibaatada iyo ama haddaa baraha bulshadan oo bajaallahan saan u cawaadaya mase haddaa arko ani jibaafi aan kama hayo marka asigana waxaan leeyahay boqolkiis maalmood haddii uu dhammaatay dhabkii magaalada ku socda iyo ama ha arko dhibaatada ka socota bulshada dhexdeeda gudoomiye oo kaamarada zaa'id waa u jecel yahay laakiin kaamarada markaa jecesha inaa wax qabatid horta siga ku socdo si oo gudoomi looga baahan yahay maaha tigtok inuu ka dhex muuqdo ama ilmihi oo kale live iska dhex dabaaldo waa mid aad u xun waa gudoomiyaha gobolka banaadir maxamed amiir ayaa wajahay eedeymo kaga yimi shacabka ku nool magaalada muqdisho oo ka walwalsan waxqabad la-aantiisa